alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wabacd ducaau lmariid aladii ya'isa min xayaati waa ducada iyo digriga uu akhriyayo qofka sii dhimanaya ee noloshiisa ka quusta qofka isla aakhirad u socotay digriga iyo ducada uu akhriyaya la sheegi iyadoo nabiga laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam allaahuma kfir lii warxamnii wa alxiqnii birafiiqi laclaa nebigu markuu sii dhimanaya intaasuu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam allaahuma kfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii raaciyo igu lifaaq oo igu dar birafiiqi laclaa jamaca sare awliyada ilaahee malaa'igta iyo ambiyada iyo rususha jacala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu bilaabay cinda mowtihi markii uu sii dhimanayey yudkhilu yadahu filmaa gacantiisa biyuhu sidaa u dhex gelinaya ila sakaraad iyo kulayl baa hayee fa yamsaxu bihimaa yudkhilu yadayhi labadiisa gacmood filmaa'i biyuhu sidaa u gelinaya fa yamsaxu bihimaa wajha wejigiisu biyihii kusoo qaaday saa ugu masaxaya wayaquulu wuxuu leeyahy laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat ilan malaggu wuxuu leeyahay kulayl geeridu waxay leedahay iyo dhimashadu ilaa sakaraad iyo kulayl bay leedahay nebigu saasuu lahaa calayhi salaatu wasalaam haddii cid laga dabcinaya isagaa laga dabcin lahaa laa ilaaha ila allah wallaahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu alxamd laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah dikrigaasuu akhriyaya qofku markuu isidhaahdo allaysatoo aakhiraysata oo waa sii janjeedhaa kolkuu isidhaahdo ducooyinkaasuu akhriyaya iyo adkaarta talqiinu lmuxtadar muxtadar waa qofkii lagu soo xaadiray talqiintuna waxa weeye waxa loo sheegayo ee loo odhanayo si uu markaa isaguna uga daba yidhaahdo towxiidkaa loo odhanayaa isna wuu ka daba odhanayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna nebigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam qofka qowlka ugu dambeeya towxiidka uu noqdo waxauu gelayaa jannada laa ilaaha ila allah ducaau man usiiba bimusiiba qofka balaaya ay ku dhacdaa muxuu ku ducaysan isaguna musiibo iyo balaaya ku dhacda ilaa adduunyadu waa iska balaayo badanta waa balaayo joog innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aayaddu sidaa ay sheegtay buu odhan doonaa ilaahay wuxuu ku ammaanay mu'miniinta marka ay musiiba ku dhacdo qaaluu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intaasay akhriyaano waa istislaam isdhiibid wey lama yaabayo waay iyo maxay iyo sabab odhan maayo wuxuu leeyahy innaa lilaah annaga ilaahay baa iskalkaaya leh wa innaa annagu ilayhi raajicuun isagaannu u noqonayna kollayba waa sii soconoo tan waannu ka sii dhaqaajinayn markaa wuu isqanciy ilaahay baa iska kaaya leh cidina waxay leedahay say doontay dee ugu arrimisaa allaahumma ajurnii fii musiibatii ilaahay musiibadayda iga ajrisii musiibadan igu dhacday ilaahay ajribaa baan kaaga doonayaae ajri iga sii abaalmarin wa akhlif lii khayran ilaahay wax khayrana minhaa wax ka khayr badanna waxaan iga tegayna ilaahay ii bedel wa akhlif lii khayran minhaa wax ka khayr badanna ilaahay u igu bedel nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saasuu nebigu ummadda u jideeyey umu salama waxay leedahay ninkaygii abu salama ayaa ducadani baray markaasuu dhintay anna waan akhriyey kolkaasaan ayaan haddana idhi oo ninka abu salame la odhan jiray ayaa ka khayr badaneed heli doontaa in yar kadibna markii ay dee cadadbaxday guur isu diyaarisay nebigaaba u soo diyaargaroobay calayhi salaatu wasalaam markaasaan gartay aqbalkii ducada adducaau cinda iqmaad ilmayit qofku markuu sii dhimanayo ee indhaha loo laabayo ducada la akhriyayo abu salama ninkaa la odhanaya inu ka warramayni ayaa markuu sii dhimanayuu nebigu indhahaayuu wuxuu lahaa indhihii baa kala tegayoo indhaha u laaba araggu waxa uu raacaa ruuxda oo markay ruuxdu qofka ka boodo ayuu araggiina ka daba tegayaa kadib waa kuwaa indhuhu tegaya taligmaya eeaan libiqsanayninba waxaa la akhriyayaa wakhtigaa meydka la isku jabinee la ysku hagaajina indhaha loo laabi ducadana la akhri iqmaadku waa indha isu laabid allaahumma kfir li fulaan bismi magaciisaa la sheegayo ilaahay hebel u dembi dhaaf warfac darajatahu fi lmahdiyiin darajadiisana waxaad kor ugu qaadaa dadka ilaahay hanuuniye mahdiyiinta la idhaahdo wakhlufu fii caqibi cidhibtiisana ilaahayoo wax bedel khayr qaba sii filqaabiriina kuwa hadhay caqibtuna waa ummadda ka hadha ehelkaa qaabiriintuna waa dadka baaqiga ummadaha baaqiga ah cidhibtiisan iyo reerkiisan dhex jooga ilaahw bedel khayr qaba sii dadkii ka soo hadhayna wakfir lanaa walahu annagiiyo isagaba noo dembi dhaaf yaa rabba alcaalamiin wafsax lahu ilaaha u ballaadi fii qabri ilaaha qofkan iminka naftu ka baxday qabriga u ballaadi wanawir lahu fiih ilaahw qabriga u nuur inahaasaa lagu ducaynaya qofkan intaa la aas adducaau lilmeyti fi salaati calayh qofkii markuu dhintee lagu tukanayo ducaa salaada lagu akhriyaa iska qaybiyana markuu imaamku dadka tukanayo ha iska aamusnaaninuune wuxuu akhriyaya adiguna akhri intan kooban weeyaane adiguna dee xafidba jinaasadiina maaha mar walba in wadaadun loogu yeedhee dee qof waliba uu ku tukan karaa waa afartaa takbiirood iyo adkaarta la akhriyayo takbiirta allaahu akbarta u horrayso faatixadu ay ku xig ta ku xigtana salliga nebigaa ku xigaya ta saddexaadna ducadanaa ku xigaysa ta afraadna assalaamu calaykum baa ku xigaysa intaa maxaad faras ugu raadin doontaa wadaad ama gaadhay aad ugu baadi doonto ama aad uba dembaabiyo oo dadka aan intan garanayn ayaa markay cid waayaan iska aasawn dabeetana dee faral bay ka tegeenoo way dembaabaan markaa nacasnimada iyo badownimadu ma fiicnee intan iska qayb allaahuma kfir lahu warxam ilaah u dhaaf dembigoo u naxariis wacaafihi caafimaadi cudurka khatartae cadaabka ilaahay ka caafimaadi wacfu canhu ilaahay u iska cafi wa akrim nusulahu ilaahay u sooryadiisa wanaaji nusulku waa dejinta dejinta iyo waxaad ku sooriyeynayso ilaahu hagaaji wawasic lahu mudkhalah meeshanuu galay qabrigaa ilaahay u ballaadi waqsilhu waxaad ku maydhaa bilmaa'i biyo wathalji baraf walbarad iyo qabow bay biyo iyo baraf iyo qabow ilaahu intaabu ku maydh wanaqii min alkhataaya ilaahu gafafka waxaad uga maydhaa qof ka dhintay kamaa naqayta thawba alabyada sida marada cadaad uga nadiifiso min adanasi wasakh ilan dadunbuu ilaahay u diraayo maradii wasakhda lahayd ee caddayd waa la nadiifiyaa sidaad ilaahayow maradaa cadba u nadiifisay ilaahayow qofkana u nadiifi waabdilhu waxaad u baddashaa daaran min daari deegaan deegaankiisii ka fiican gurigiisii guri ka fiican gurigii adduunyada ee dhaska badnaa ee cidhiidhiga lahaa hawshiisiiyo ribaydhin iyo buuqa badnaa mid ka khayr badan wa ahlan khayran min ahli reerkiisii cid ka fiican oo ehel ka wanaagsanna ilaahay u bedel wa zawjan khayran min zawji lamaanakiisii adduunyada ka fiican hadduu nin ahaa iyo hadduu gabadh ahaaba lamaanihiisii adduunyada mid ka wanaagsan oo jannada ugu guurisa ilaahay ow sii wa adkhilhu ljannata ilaahw jannada deji waacidhu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ilaahay ou ka badbaadi wa cadaabi annaar intaasaa loogu ducaynayaa markan la aamusan yahaye takbiirta wixii ka dambeeya ducooyinkanaa la akhriyaya salaaddii jinaasada kuwii lagu akhriyay wey allaahuma kfir lixayinaa wa mayitinaa ilaahayow kaayaga dhintay iyo kaayaga noolba u dhaaf wa shaahidinaa wa qaa'ibinaa kaayaga jooga iyo iyo kaayaga maqanba ilaahw dembiga u dhaaf wa saqiirinaa wa kabiirinaa kaayaga yar iyo kaayaga weynba ilaahw dembiga u dhaaf ka yari ma laha dembibee waa israacin iyo caamyeeliduun wadakarinaa wa unhaana ilaahw ka lab iyo kadhadigba dembiga u dhaaf allaahumma man axyaytahu minna cidda aad noolayso eed nafta ku daysee naga mida faaxyihi cala alislaam ilaahw islaamnimada ku noole waman tawafaytahu minna ka annaga naga mid ah aad nafta ka qaadda ilaahayow fatawafahu cala aliimaan iimaanka ku dil islaamnimadiina waa dhaqan iimaankiina shaygaa qalbiga ugu jira weey ee qofkii towxiidku naftu kaga baxayso ilaahu iimaanka ku dil allaahumma laa taxrimna ajra ilaahu abaalmarintiisa ha naga xirmaanininoo yaannaan waayin ilaan xanaanayntiisa iyo ka sabridda laga sabraya iyo aaska la aasaya iyo intaba ajri baa laga doonaya walaa tudilana bacda ilaahayow hana hallaynin intuu ifka ka tegay qofkani isagii dhimaye intaannu ifka kaga soo hadhayno ilaahw hana hallayninoo hana ibtilayn ee na hagaajiyo na hanuuni isagiina waa loo duceeyey ummaddii oo dhanna waa loo duceeyey dadkii muslimiintaana way ducaysteen ducooyinkii salaatuljanaasa lagu akhriyay waa kuwan allaahumma inna fulaana bna fulaan ilaahow hebel hebel ama heblaayo hebel fii dimmatika dimmadaadu ku jiraa markaa dimmadaadu waxa weeye adiga ayuu magan iyo marti kuu yahay wa xabli jiwaarig jaarnimadaada xadhiggeediibuu haysta ah aduu magan kuu yahay aduu marti kuu yahay aduu xadhiggaaga haysta ah faqihi ilaahayow waxaad ka ilaalisaa fa'da iyo haadu way la xidhiidheenuna ficilku waa qi waqaa yaqii qi weeye waa ducaa iminka mararka qaar dee amarna waa lagu sheega lakiin iminka mar haddii ilaahay lagula hadlayo waa ducaa iyo baryo marka haaduna wuxuunawaa haadii mafcuulkahay faaduna waa tii caatifada ahayd laakiin ficilku waa qaafkoo keliya faaqihi ilaahay uu ka ilaali min fitnati alqabri wa cadaabi nnaar qabriga cadaabkiisa iyo fitnadiisa iyo cadaabka naartaba ilaahay ka ilaali wa anta ahlu lwafaa'i waalxaq ilaahayow inaad ballan oofiso adigaa ehel u ah xaq iyo wanaag iyo sugnaanshana adigaa ehel u ah faqfir lahu warxamhu u dhaafo u naxariisa innaka anta alghafuuru raxiim adigaa dembigana dhaafa naxariistana allaahumma cabduk allaahumma ilaahayow cabduka addoonkaagii weeye kanaannu imika ku tukanaynaa wabnu amatik addoontaadii ina aadam ee ilmo bani aadam inankii ay dhashay weeye ixtaaja ilaa raxmatik ilaahw naxariistaadii buu hebel u baahan yahay wa anta qaniyun ilaahayow waxa aad ka kaaftoontay ood ka maarantay can cadaabihi kan cadaabkiisa ilaahw aad ka kaaftoontoo waxba uma baahnid cadaabkiisa in kaana muxsinan fasiduu fii ixsaani hadduu samafalo ahaa ilaahw samafalkiisa u kordhi wain kaana in kaana muxsinan fasidhu fii xasanaati ilaahayow xasanaadkiisi iyo wanaaggiisii unu sii kordhi wain kaana musii'an fatajaawaz can ilaah hadduu xumaanfalow haana ka dhaaf ergadaasaynu ku jirnaayenu ilaahay la hortaaganna addoonkan ina hor yaalla intaynu ku tukanayn qaarkoodna dee gaaladana waa adiga arkayoo dad muslimiinina waabay ku daydaaniya nooca brotokolaadkiiyo demdemta wadee jinaasad halkaa taallay intay karaashoofiyo qoryo soo qaataan iyo kaarbiin ayay dabeetana isla markaasaa la salaamaya dhugdhug demdem oo markaasaa la isdul taagaya maxay yidhaahdeen dee miyuu maxay ku salaameen maxay yidhaahdeen wax alla waxay yidhaahdeen iyo waxay akhriyeen ma jiree gaal shaydaan u faruur xidhan bay ku daydeen markaa miskiinka yara dhintee la aasayo ama madaxa ahaada ama racyade maanta demdemtii iyo dhugdhugtii wuu soo dhaafee ilaahay baa looga ergaynayaae hub iyo askartoonayaan loo geynine ducadan iyo diintan iyo dikrigan u ha loo akhriyo haddii kale dee waxa weeyaan inay ku dembaabaan dadkaas adducaau lilfarad fi salaati calayh adducaa waa ducadii loo ducaynaya lilfarad qofkii horseedka ahaa ceelalyada ahaa faradku markiisa hore waa qofka ceelalyada ah haddii xoolaha had iyo jeer meel laga waraabinayo qof baa la diraayoo la yidhaahdaa bal ceelkii orodoo dee si uun maaragtay dadka wax ugu sii diyaari marka faradku waa ilmihii yaraaye aabbihii iyo hooyadii ka horreeyey u shafaaco qaadaya horseedka u sii ahaa marka lagu tukanayo duco gaara buu leeyoo la akhriyaa ducadiina waa ta allaahumma acidhu min cadaabi alqabr ilaahay ou cadaabulqabriga ka badbaadi wain kaana wain qaala hadduu yidhaahdo allaahumma ajcalhu faradan wa dukran allaahuma ajcalhu ilaahu ilmahan yar ka yeel faradan mid ceelalya u ahaa u sii qadiman waalidkii wa dukran liwaalidayhi labadii dhalayna kayd uga sii dhig ilaan kayd buu yahay mar hadduu shafaaco qaadaya wa shafiican mujaaban mid shafiicoo ergeeyo oo mujaabahoo la aqbalo mujaaban waa la aqbalayo la ajiibayo mid labadii waalid u shafaaco qaadaya oo la ajiibaya ilaahay ou ka dhig allaahuma haqil bihi kan waxaad weladkan ku cuslaysaa yara shafeecay mawaasiinahumaa labadii dhalay miisaankooda ilaahay ku cusleen wa acdim bihi ujuurahumaa waxaad ku weynaysaa isaga abaalmarintooda wa acdim bihi ujuurahumaa isaga waxaad ku weynaysaa ajrigooda labadii waalid ee ilmaha yare uu ka shafeecay ilaahay ou miisaanka u saar oo miisaanka ugu cuslee ajrigay leeyihiinna ilaahay ilmaha yare ka shafeecay ilaahay ugu badi wa alxiqu bisaalixi lmu'miniin mu'miniinta wanaagsanna ilaahayow ku dar wajcalhu min kafaalati ibraahiim nebi ibraahim cidda uu kafaalo qaadayna ka yeel nebi maxamed waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku tusiyey nebi ibraahim manaam markaa wuxuu arkay carruurtii yaryaraa ee saqiiray oo dhammaantood nebi ibraahim agtiisa fadhiyo ku uruursan markaa isagaa ka kafaalo qaadoy ka agdhow yihiin nebi ibraahim halkaasi ilaah kuwa nebi ibraahim kafaalo qaatuu ka agdhowiye ku dar waqihi waxaad ka badbaadisaa biraxmatika cadaab aljaxiim ka badbaadi waabdilhu daaran khayran min daarihi gurigiisan mid ka fiican ugu bedel wa ahlan khayran min ahli iyo cid ehelkiisa uga fiican allaahuma kfir liaslaafina ilaahay ow kuwa yaga hore u dembi dhaaf wa afraadina macnaha kuwa yaga hore u dhintay ilaah u dhaaf wa afraadina kuwa yaga faradkaee ceelalyada ee carruurta shafeecdayna ilaaha u dhaaf waman sabaqanaa biliimaan iimaanka muslimka nooga horreeyeyna ilaaha u dhaaf intaa hadduu yidhaahdo faxasanu way iska wanaagsantah hadduu kudhaahdo way iska wanaagsan tahay macnaha xadiiduu nebiga u nisbeeyey maahee waa maqaalado markaa culimmadu duca ahaanuun ay u arkeen inay fiican tahay wey allaahuma ajcalhu lanaa faradan wa salafan wa ajran iyadu intaas waa xadiid wey waladka yar saasaa lagu ducaynaya bukhaari tacliiq buu isagu ku warinaya ilaahay farad ka yeel mid ceelalyo ah salaf ka yeel mid waalidkii u horu mara wa ajran mid ajri ay ka helaan labadiisa waalid ilaaha uga dhig ducaau tacsiya marka dadka laga dhintee la tacsiyaynayo waxaa la odhanayaa ducadan ayaa iyaduna waarid ahoo dee bukhaari iyo muslim ku soo aroortayoo la qaadanayaa ducadan sababteeduna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam hablihiisii mid ka mid a ayaa inankeedii sii dhimanayaa markaasay u soo diratay farriin rasuulka waxay leedahay yarkaygii yaraa naftiibaa ka gurmaysee bal aabba isoo gaadh iyadoo ujeeddada inay isku qaboojiso weheshato aabbaheed marka isaguna wuu tababarayaayoo tusaale si ay ummadda ugu noqoto farriintiibuu ku celiyayoo ducadan buu idhi akhriso inankuna intuu dhimanayo iska sug anuma naf baan ku soo celinaya haddana way ku soo celisay oo way dhaaris markaasuu dabeetana kolkii dambe waa kii nebigu tegay asxaabta qaarkood ay raaceen inna lilaahi maa ahad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa faltasbir waltaxtasib farriinta intaasuu ku faray ninow noqo inanta waxaad ku tidhaahdaa inna lilaahi maa ahad dee ilaahay wuxuu leeyahy wuxuu qaato walahu maa acdaa wixii uu ilaahay bixiyeyna isagaa iska leh wa kullu shayin cindahu shay waliba agtiisa biajalin musamaa muddo magacaaban buu shay waliba ilaahay agtiisa leeyahayoo muddadaasi ma dhaafayo marka ilmahan ilaahay baa lahaa qaato kolkii horena isagaa ina siiyey wtishay walibana wakhti buu leeyahy wakhtigiisa ma dhaaf dee ha sabirtoo ilaahay ajri ha weydiisato intaa ku celi buuhi waltasbir ha sabirta inantu waltaxtasib ilaahayna ajri ha weydiisato inuu musiibada ajri ka siiyo marka waxaad arkaysaa maa acdaa waxa ka horeeya maa akhadaba macnuu maaha inna lilaahi maa acdaa walahu maa ahad laakiin akhadadii baa la horraysiiyey ilaa insaankaa la qancinayaa wuu ku siiyeydi waxaa laga horraysiiyey inuu qaataabuu xaqu leeyay leannahu kolka horeu ku siiyeyba faltasbir waltaxtasib taadu lilkhitaabna way noqon karta qofkii la tacsiyeynayay oo lala hadlayo sidaa qisada ku jirtayna ruux dumarahoo maqan oo laga warramayana waa noqon kartaa oo isku sibaa loola hadlaa markaasoo kale gabadhu marka ay maqan tahay iyo qofka mukhaadabka ahi marka uu had iyo jeerku hor joogo tana waa la odhan karaa litasbir anta yaa fulaan adigu hebelow iska sabir waana la odhan karaa litasbir fulaanatu hiya heblaaye ha sabirto waa tu maqan labadaas yoodba waa markaa labada macnoba way koobsan karta wain qaala hadduu qofku yidhaahdo markuu qofkan tacsiyaynayo acdama allaahu ajrak wa axsana casaa'ak wagafara limayitik iyana way iska fiican tahayoo waa wanaagsan tahay hadduu sidaa yidhaahdana waa iska maaragtay waa duco caadiya iyaduna may ka soo aroorin nebiga laakiin waa la odhan karaa buu ku leeyahy oo dee ducooyinka waaridkaa sir dheeraada bay leeyihin wixiise qofku uu ku ducaystay caamaba een dembi lahaynba waa la aqbalaya acdama allaahu ajra ilaahay ajrigaaga ha weyneeye hebelkaagan laga dhintayow wa axsana casaa'ak sabirkaagana ha wanaajiyo wagafara limayitig qofka kaa dhintayna ilaahay ha u dhaafo dadka marka loo tago intanaad maaragtay sabir iyo imaan allaha kaa siiyo dee waxaa ka fiican inaad ducadan akhrido iska qaybto adducaau cinda idkhaali lmayit alqabr qofka dhintay marka qabriga la geliyo ee la buddhigayo dhabanka dhulka loo saarayo ducadana la odhanaya bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuliillaah intaasaa la akhriyi doonaa sanad saxiixa waxaa ku sugnaaday in iyadana la odhan karo bismi illaahi wa calaa millati rasuuliillaah labada waa saxiix bismi illaahi ayaan ku dhigay wa calaa sunnati rasuuliillaah sunnadu marar bay caam noqotaayoo diintoo dhan iyo shareecadda ay noqotaa marka shareecadii diintii nebi maxamed sida riwaayada kale ay fasirayso ayaan ku buddigay markaa towxiidka dheere dadku ay akhriyaan laa ilaaha ila allah haadaa xaqullah xaqu daa'imullah inahaasi waarid maha may soo aroorin iyagu adducaau bacda dafni lmeyt qofku marka la aaso kadib iyadana adkaarta iyo ducada waaridkae soo arooray waa kuwan allaahumma kfir lahu allaahumma habitu labadaasaa lagu ducaynaya ilaaha u dembi dhaaf qowlka suganna ku sug allaahumma kfir lahu ilaahay u dhaaf wahabbit allaahuma habitu ilaahayow sug ila ilaahay wuxuuhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati اddunya wa fi laakhira dadka ilaahay rumeeye adduunyada iyo aakhiraba qowlka sugana cidda cuskata aanay ciirayn oo towxiidka ah ayaa ilaahay uu ku sugayaa markuu nebigu aasay calayhi salaatu wasalaam qofka markuu aaso ee la dhammeeyo xabaasha waxaa odhan jiray istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainahu alaana yusal walaalkiinana aasteen ilaahay dembidhaaf u weydiiya qowlkii haabitkaa inuu ku sugana iyo towxiidkana u weydiiya oo su'aalihii uu gartuu ka jawaabo haddaa la weydiinayaa ku bilaabmaysa talqiin kaloo laakiin kitaab loola soo kala baxayoo la akhriyayo ma jirtee talqiin iyo wax la akhriya waxa u wanaagsanuun inta nebiga intaasay sirta iyo xikmadduna ku dhan yihin uguna hawl yarbaa wixii kalea la akhriyoo dhan waxa dee markaas ay noqonaysaa in dee aanay waarid ahayn oo sirtan aanay lahayn ducaau ziyaarati alqubuur xabaalaha marka la booqanayo waxa la akhriyaa iyadana ducadana la akhriyaa iyo digrigan oo aanay ku jirin faatixada la yidhaahdo faatixa kuma jirto xabaalaha faatixada ha loo maro taasi ma jirto faatixadu may soo aroorin adkaartan baa nebi maxamed ayaa ka soo arooray marka haddii qur-aan la akhriyayo rasuulka akhriyi laha sala allahu calayh wasalam wax kastoo ajri laga doonayo ilaahay loogu dhowaanayana nebigunbaa lagu adeecaa haddii kaleo markaa la khilaafo ajrigii baan la helayno qofkii wuu tacab khasaaraya kanna waxba umuu tarin marka xabaaluhuna dee jufa ama meyd qof muslima ayaa lagu aasayoo lagama doonayo isaga wax ee isagaaba loo ducaynayaaba halkan dadkeennu ama ay ku wareegaan ama ay ku fadhiistaan ama ay u safraan si ay markaa wax uga soo helaan waa miskiin dhintay oo duco mudan in loo duceeyo ayay daba cararayaan qaarbas si ay ugu qalloocanaysa markaa waa dadka oo jahli uu helay oo qallooc ay ka noqotay markaa diintii weeye xabaal markaad soo marto ama siyaarateed u tagto ducadanunbaad akhriyaysaa caaishana markii ay nebiga tidhi haddaan xabaal siyaarta maxaan idhaahdaa ducooyinkanuu sheegay iyada oo markaa ay culimmada qaarkood leeyihiin maadaama kolkay caaisha su'aashay uu nebigu yidhi ducadanuun akhri oo aanu odhan ha booqanin dumarku xabaalaha way booqan karaan xadiidkaa sugana caaisha ayay deliishadaan qayb kalena kii uu nebigu nacdalay zawaaraati alqubuur dumarka xabaalaha soo siyaaranaya uu nacdalaybay ayay iyaguna yidhaahdaan kaasaa suganoo markaa ma siyaaranayaan si kastaba ahaatee xataa haddii dumarka loo fasaxana waxay noqonaysaa markaana eed iyo qayle iyo argagax iyo waxaa lahayn ay yihiin dad caadiya oo ku cibro qaadanaya haddii labada xadii la jamciyo wey marka kolka xabaashii lasoo booqdo ducadana la akhriyaya oo markaa lagu ducaynaya qofkii dhintay assalaamu calaykum ahla diyaar nabadgelya dushiinna ha ahaato guryahan dadka deganow addiyaar waa guryahan dadka degan marka waa diyaar waa jamcu daar waa daar iyo daaro marka innaguna daaraheennu xagganay u baxayaan kor iyagana hoos bay u baxayaan oo waa underground marka daar haddaad daar ka duldhisato dowladda hoose da wayna dadka kala hagto wey oo waxay idhaahdaan war halkan waa lagaaga horreeyey jagadane tan kale baloorhkan cid baa lahayde oo u casaysnaaye waanadeer ka daabaydha dee imminka kanina mid buu u casaysan yahay iyagiina waxay la soo qaadayaan cagafo waa la marinaya marka bal daartan daarta loo duminaye qaladaadkay ka mid ama fooq dhiso ama waxaa doonaysa dhisoo mar hadduu shakhsi gaari leeyahy xabaasha ah shakhsi gaari guri kama dhisan karo waa xaraam weeye daartan baa u horraysay weliba tanaa ka deegaan dheer kani daartiisa wuu ka soo guuraya kanna ilaa qiyaamaha wuu kusii jiraya marka daartii wakhtigeedu dheeray tii maalmaahaydde yaan loo duminin marka haddii xabaash u horraysay in guri laga dul dhiso ma ah waa nasiib darro dadkeennii dhintay ee deegaanka ahaa meeshii lagu habaalee lagu ururiyey maalmo dhoweed imika fooqiya magaalada laga dhisayay kiishash waaweyn ayaa lafahoodii laga buuxiyo sidaa la ysugu dhex daro amsaa bannaanka abbooyo oromo intoo loo diraa bannaanka lagu daadinaya dowlad ka hadlaysa iyo wax diidayaana ma jiro qofkii haddii dee damiirkiisii sidaasiiye markaa wa ceebahay ka mid iyo mushkiladda ummaddan haysat isagana dee aljazaau min jinsi alcamal weeyo marka la aasunba xabaashiisa bannaanka loo tuuri ka sidaa dadka xabaashooda u tuuraya isna waa loo tuuri doonaa haddii loo fiirsado marka ma bannaano sharcan mar bay bannaanaan kartaa waa marka dan guud loogu baahdo waddaa maraysa ama hawlo waaweyn oo caamahoo ummaddu ay u wada baahan tahayba xabaashii ku hagaagay markaasoo kale si wanaagsan iyadoon la ysku dhex darayn intoo la qaado meel wanaagsan baa lagu aasi karaa markaasoo kale maslaxad caama marka ay tahay laakiin daar iyo daar la isuma duminayn marka waxayna xusuusisay assalaamu calaykum ahla diyaar meeshan daarla'aan ha u qaadan dadka daar ahaan deganow assalaamu calaykum baa la odhanaya min almu'miniina waalmuslimiin waxaa intaa loogu qaydayaa muminiinta iyo muslimiinta haddaanay muminiin iyo muslimiin ahayn salaamtanna ma laha meeshana waa laga saari karaa oo nebiguba masaajidkiisan madiina xabaalo gaalaad buu ka qufoo meel kala geeyey wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun hadduu ilaahay doono waa idinsoo haleelaynaa waa idindabahaynaa mid kastaaba ha dimdemleeya halkane halkuu ku xaroonaya oo halkaa wayarxamu allaahu almustaqdimiina mina waalmusta'khiriin yarxam ullah ilaahay ha u naxariistay almustaqdimiina mina kuweenna sii horreeyo idinka ah walmusta'khiriina iyo kuwa dembeeyo annaga ah ilaa waa isdaba haysaa una midina wuu sii libdhay ka kalena waa tubku joog oo isaguna waa daba taagan yihi as'alu llaha lanaa walakum alcaafiya as'alu ullah ilaahay waxaan weydiisanayaa lanaa annaga iyo walakum idinkaba waxaan inoo weydiinayaa alcaafiya inuu ilaahayna caafimaadiyo cudurrada iyo fitnada adduunyada iyo cadaabka aakhiraba inuu ilaahay naga caafimaadiyo intaasaan ilaahay noo weydiinayaa sidaasaa markaa ducadu saasay noqoto ducaau riix dabaylaha marka la arko waa la ducaynaya reermiyigu alif alif alif baydha alif muxuu yahay dee alif waa kii carruurta loo bilaabi jire waxay yidhaahdaan bay garan waayeen intanunbaynuu dhiibi alif iska daayo intaan akhribayno odhan markay dabayl malluuqani kugu soo baxo waana gaaladu dee ilaa waajuhaashaas waxba ma garanayaane dabaylaha way usii magac bixiyaan iyo duufaanadii acaasiirta mudamirka oo xalaagaysa dabaysha magaca laydhahdaa iman doonta halkaasi ah laga guuro laakiin islaamkeennu xalkan u keeno allaahumma innii as'aluka khayrahaa wa acuudu bika min shariha ilaahaw dabaysha khayrkeedaan ku weydiisto sharkeedaan kaa maangala ilaan qur-aanku wuxuu ka waramaa riyaax buu idhaa jamac buu sheegaa dabaylaha khayrku waa riyaax dabaysha cadaabkuna waa riix sida faraha badan qur-aanka saas ku soo arooraa marka khayrkeedu waxa weeye inay wax fara badan leedo inaan tirin karaynoo mararka qaar kolkolkan tafsiirka marayna aynu fawaa'idu riix waynu sharaxnay sharkeeduna dee waa la yaqaan waxay baabiisay balayso allaahuma innii asaluka khayraha wa khayra maa fiiha dabayshan ilaahaw khayrkeedaan ku weydiisa dabayshu dee waa taasoo sarcay qaaday siidhkay qaadaysa ilaa siddeed boqoloo kilomitir wax gaadha ayay siidhka qaadaabaa laydhaa dabayshu oo intay dalkan ka qaadday dalka kala geynaysaayoo markaase halkaa ay ku abqaalaysaa dhirtii iyo dhulkii waa taasoo waa bushuran bayna yaday raxmati naxariista ilaahay bay horseed ka tahay jaraafiimta iyo waxay naga kaxaysaa wax fara badanoo inaan iskaba furfuri karneen adigoo kaneecad layl daran iyo xasharaadunbay dabaylaha xagaagu soo dhacayaan xagay mareen xasharaadki ilaahay baa tan ku buufiyey marka khayrkeedii iyo khayrka ku jiraa wuu badan yihi wa khayra maa ursilat bihi iyo wixii lagu diray khayrkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa dabaysha sharkeeda wa shari maa fiiha waxa ku dhex jira sharkiisa wa shari maa ursilat ilayh iyo waxa dabaysha lagu diray sharkiisa dhan walba iyada sharkeeda waxaa ku jira sharkiisa waxay u socoto sharkiisa markaa ilaahay baad khayrkiisa khayrkeedaynu weydiisanaynaao saasaynu insha allahu wixii dhibay leedahay kaga badbaadayno ducaau racd onkodka isagana ducadiisaa la sheegi onkodka niman yuhuuda baa nebiga u yimi oo wax ka weydiiyey oo wadaade ahaa waxay dhan waxaad ka warrantaa roobku markanuu had iyo jeer uu soo da'ayo wuu dhugdhugleeyaa onkod baa ku jira bal racdigaa nooga warran marka wuxuu yihi racdigu waa malag buui riwaayadaas way suganta waa saxiix racdigu waa malag malaggaasoo sita dulle dullaha reer miyiga horaa garanaya waa bahal intoo go'a ciyaalku ay saa u duubaan ayay sidaa isugu dhacba ka siin jireenoo waa wax waa go'oo saa loo duuba markaa dullahaas ama bahasha shaabuuggaa weynu sito ayuu sidaa ugu kala hagayaa biyaha iyo daruuraha saas ugu kala kaxaynaya marka waxay dhaha hataa haddii malag la yidhaahdo racdiga codkan aanu maqlaynaa waa maxay huwa zajru saxaab waa kaxaynta uu agabkaa qalabkaa uu sito daruuraha ku kala kaxaynayo ee uu ku kala horayo weeyaan bay markaa uu nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam taasoo towraad ay ku hayeen bay jawaabtii nebigana ka heleen ay ku qanceen markaa markaa ducadana la akhriya subxaana aladii ilaahay baa xumaan ka hufan yusabixu uu tasbiixsanayay alracdu malagga racdi la ydhaahdaa bixamdihi isagoo mahadda ilaahay ku daraya malagga racdi la ydhaahdaa ilaaha uu u tasbiixsaduu mahadiyey aniguna waan u tasbiixsado waan mahadiyey walmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaaha way u tasbiixsadeenoo way ku hamdiyeen min khiifatii cabsiday ka cabsanayaan daraaddeed malagga iyo malaa'igta iyo anuguba ilaahay baan u tasbiixsannay ku mahadnaqnay annagoo ka cabsanayna subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi walmalaa'ikatu min khiifat onkodka iyo hanqarka iyo dalabkaiyo waxaas markay isweydaaranayaan adkaartaasaa la akhriyaya min adciyati alistisqaa marka roobka la doonayo iyadana dikrigan iyo ducooyinkana la akhriyaa waa diin dhan oo dhammaystiranoo dadka jahaysay waxay odhan lahaayeen loogama baahna dadku inay wax iska mutuhiyaan ama malmaleeyaan ama ay nacnacleeyaan looma baahnee waxay ku dhawaaqayaan dikrigan iyo nuxurkan khayrka badan allaahuma asqinaa kaytan mugiitan haniican mariican naafican hayra daarin caajilan hayra aajil allaahumma asqinaa ilaahowna waraabi kaytan roob muqiitan gurmadoo gargaar nooda marii'an hunguri mar leh sida raashinka marka la cunayo hunguriga u maro kanna waa inuu hunguriga noo maraa mariican barwaaqeeya oo ah madar lilkhasb waa mid barwaaqo leh naafican dheef badan hayra daarin aan waxba dhibayn caajilan soo degdega hayra aajilin aan naga dibdhicin ducadaas waa taa muqiidku waa noo gurmada mariicuna waa hungurimar mariicuna waxa weeyaan riicu waa dheeftii anfaca na anfaco oo barwaaqo leh caajil iyo aajil caajil ilaahay waa mid noo degdegoo naga dibdhicin wey allaahuma akinaa allaahuma akinaa allaahuma akinaa intaasuu nebigu ku duceeyey saddex jeer unbaaba lagu celin kara ilaahwna waraab ilaahwna waraab ilaahu noo gurmo allaahuma allaahumma asqi cibaadak inta faraha badan hamsatulwasli bay ku soo aroortay allaahuma asqi cibaadak ilaahayow addoommahaaga waraabi wa bahaa'imak xoolahaagana waraabi wanshur raxmatak naxariistaadana noo ballaadhi wa axyi noolee baladaka almayit dalkaagan bakhtiyey dadka iyo duunyada iyo dalka intaba ilaaha u gurmo waraabi ilaa intaasiiba naxariistii bay u baahanya dadkii iyo duunyadii iyo dalkii iyo xayawaankii wixii oo dhan baa u baahan ilaahu addoommaha waraabi xoolahaaga waraabi naxariistaada u ballaadhi dalkaaga noole ducooyinka waxaa ka mid ah adducaa idaa ra'a almadar markuu roobku soo yeelyeesho ise soo qabsado soo hooro waxaa la odhan allaahuma sayiban naafican sayiban ilaahw ka dhig mid shubmaya naafican oo wax nagu tara allaahuma sayiban naafican allaahuma sayiban naafican waa markuu soo hooro wey markaa dee shubmayo addikru bacda nusuuli lmadar roobkii wuu bal inta isdaba socoteeg dabaylihii ayaynu aragn daruurihii codkii onkodka roobkii oon weli hoorin oo la haraadan yahay isagoo hooray iyo isagoo da'ayna waa tan addikru bacda nusuuli lmadar waa markuu roobkiiba da'ay mudirnaa bifadli illaahi waraxmati ilaahay fadligiisaana lagu waraabiye naxariistiisa intaasaa la odhan mudirnaa waxaana lagu waraabiye bifadli illaahi ilaahay dheeraadkiisa waraxmatii iyo naxariistiisa sababteeda waa naxariis alleh waa fadli ilaahay macnaha dee haddaa maxaa gooya ma camalkeennaa goyn kala maya dee xudaybiye isagoo nebigu jooga calayhi salaatu wasalaam ayaa salaad subax asxaabta ula hadla roob baa da-ay xalay wuxuu leeyahay ma ogtihiin ilaahiinu xalayta wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi allaahu warasuulu aclam ilaahay wuxuu yidhi dadkii addoommii way waa baraysteen iyadoo qaarkood ay rumeeyeen qaarkoodna iga gaaloobeen qofkii yidhi mudirnaa bifadli illaahi waraxmati anigu i rumeeyey xiddigahana waa ka gaaloobay qofkii yidhi mudirnaa binawi kada xiddig hebel baa sidaa noqday oo nalagu waraabiyey kaasi anuu iga gaaloobay xiddigaana waa rumeeyey marka culamaau tawxiid waxay leeyihin qofkani hadduu aaminsan yahay xiddigahan inay tasaruf iyo maamul ku leeyihiin roobka waa gaaloobaya laakiin haddii uu qabo inuu ilaahay shubayo xiddigan iyo waxani markay isku beegmaan kolkaasina waa dee muslim gefay oo may ahayn inuu xiddig awood ilaahay u nisbeeyo may ahayn oo erey laguna gaaloobi karo laguna faasikoobi karo mar hadduu ku dhacay dee waa qalad weeye marka haba aaminsanaado inuu ilaahay addoommaha waraabiya inuu erayadan isticmaalo ma aha marka saadaasha la sheegayo roobku wakhtigaasuu da'ayaa sidaynu ilaahay uga barannay waa in la idhaahdo wakhtigaasuu ilaahay inoo shubi jiray ilaahay waa inaan marnabal meesha laga saarin laawada ilaahay baa maraysa min adciyati alistisxaa saxwada waxaa la idhaahdaa marka uu cirku saafi yahay marka istisxaaguna waxa weeye markaad doonayso inuu roobku faydmo oo roobkii faraha badnaa uu inaga qaado reermiyiga markuu ku batu saacado kala goy waayo waxay dhahaan waryaareen aw hebelmee waar ku eedaama waar inaga eedaama bay dhaha ilaan dadku diintii bay dareemayaan jahlina wuu hayaa marka gaabkan waxay ku buuxiyeenuun waxay iska malaysteen maluuqeen markaa laakiin marka midhkan saxdaa loo sheego dee way ahri insha allah marka ku eedaamadii tanaa lagu bedelaya marka roobkii uu inagu daay oo waynu hellay uuse batay waabuu kala go'iba waaye marka tanaa la akhriyi doonaa ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam khudbaddu akhriyaya albaabkaasuu istaagay ummadda ilaahay roob u weyddiiye jidoo dhammi waa go'ay xoolii way halaagsameen cabasho badan buu ka sii daayey nebiguna markaa wuxuu hi allaahumma asqina allaahumma asqina allaahumma asqina roobkii baa markaa isqabsado jimcadaa bilaabmay ilaa jimcadii kaleu socdayba roobkii waxaana iska macruufa jirku markuu isqabsado dadkiiyo dunyaduna jilicsan yihiin duruuf adag baa dhacda xooluhuna way qablamaan cawskii wax waliba way kharibnaan markaasu haddana kii ninkiibaa meeshiisa soo taagay jimcadii laba ama nin kalaabuu ahaaba dabeetana wuxuu hi ilahay inuu naga kala joojiyo noo bari waaba layl darannahay roobkii oo xamililaanahay ducadan u akhriya allaahumma xawaalayna walaa calayna allaahumma cala alaakaabi wairaab cala alaakaami waadiraab wa butuuni alawdiya wa manaabit shajar waaye allaahumma xawaalayna ilaahu hareeraha yaga walaa calaynaa dushayaduna ku shubi ilan ma istaahilo roobku in la ydhaa ilaahwna dhaafi ilaahwna dhaafi in la yidhaahdo ilaahw jooji in la ydhaa ma istaahila waa naxariista mar walba meel baa u baahane xawaalayna hareeraha yaga annagu haddaanu dheragnay oo ku dhibaatoonnay xawaalaynaa ilaahw hareeraha yaga walaa calaynaa dushayada ilaahw ha yeelin allaahuma cala alaakaam ilaahayw buuraha ku shub wadiraabi iyo taagaga oo labaduba waa taaguun laakiin aakaamtu waa taagga meesha taagana buurta ah weeye dhagaxu ku jiro diraabkuna waa meesha taagana ciidda ah hadiyo jeer dhulku markuu kala sarreeyo meeshan sarraysaa marna dhagax baa ku jira marna waa ciido tuulanuun marka diraabkaa ciidda ah wa butuuni alawdiya meelaha dooxyada dhexdooda awdiya waadin awdiya dooxyada dhexdooda ilaaha ku shub wa manaabiti shajar iyo meelaha dhirtu ay ka soo baxdee kaymaha dhulka u baahan iyo dhirta u baahan ilaahw dhulkaa gee oo xaggaa u duubaa la odhan ilaahw jooji la odhan maayo intaasina deeqdii ilaahay sida ilaahay loo baryo ee loo afkarto ee loogu jawaabaa waa sidaas weeye adducaa ducaau ru'yat alhilaal waa marka had iyo jeer bishii la arko bisha kolka la arkana dikrigan iyo ducadan ayay diinteennu sunno ka dhigtay ila isbeddel baa dhacayoo horaa loo dhaqaaqayoo cimrigaagii buu wax ka tegey bilo dhan baa go'ay oo sannado dhan baa go'ay bishaa haddii aad dib u xusuusato wakhtiga wakhtigeedii toban sannadood shan sannadood labaatan sannadood soddon sannadood waxbaa isbeddelka dhacay waa dareemi kartaa marka mar walay bili tagtayba soo noqon mayso tu cusub baa bilaabantay sida loola jaan qaadayaa waa sida allaahu akbar allaahu akbar baa la leeyay allaahuma ahillahu calayna ilaahay bisha noogu bili iyadaa bilanaysa maaha adigu noo istaadho noo bilow bilamni waliimaan nabadgelyo iyo iimaan oo nabadgelyadana waa baahi weyn baa loo qabaa rumaynta ilaahayna waa ta nabadgelyada lagu helaba ilaahw annagoo ku rumaysa oon qaxayn oo cagadhignay oo nabadgelyo haysanna ilaahay nasiib waasalaamati waalislaam annagoo nabadgallay oo fitno oo dhan ka nabadgallay muslimiinna ah ilaahu bishani noo bilataa in noo dhacda watawfiiqi iyo waafajin limaa shay aadna waafajiso tuxibu aad jecesha rabbanaa rabbigayow watarda aad raalli ka tahy waxaad jeceshood raalli ka tahay adoonna waafajiya muslimiinaanu nahay mu'miniinaannu nahay nabadgelyo iyo deganaanshiyo islaamnimo haysanno ilaahay bishu aynoo bilata rabbunaa anta rabbunaa waa mafcuul wuxuu noqon doonaa un khabar mubtadiisii go-anye rabbunaa wa rabbuka allaah ama waa ka dambaa laga khabarunba rabbunaa rabbiga yaga iyo wa rabbuka rabbigaagu bishaney allaahu weeye labadaasuma markaa mubtadii khabar isu noqon doona rabbunaa wa rabbuk annaga iyo adiga bil yahay rabbigeen waa allah odhanse mayno siday gaaladu odhan jireen bishanaa rabbiya ilaa nebi ibraahim markii uu nimankii canjilayuu sheegayay xumaantooda mar xidig buuhi kanaa rabbigayga marna dayax buudhi marna qorax buuhi haadaa akbar marka intaaba waxbuu ku tusaalaynayay markuu lahaa xidigahan iyo balku waneega kanaa kanaa ilaaha marka taa annagu odhan mayno weeye bilya adiga ilaah kuguna meeraysan maynee annaga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbi ah intaasaa la ahriyaya allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaani wاsalaamati wاlislaam wاtawfiiqi lima tuxibu rabbana watarda rabbuna warabuka allah warabuka maxaa loo yidhi warabuki loo odhan waaye dee innagaan idhaahna bil eh laakiin eraygu af carabi ahaan waa labya hilaal waxa weeyaan waa waa eray u yaalla inuu lab yahay oo aanu dhadigayn innaga bishiibaa bilatay dhadig ahaan baynuna ugu hadlaa lakiin luqa alcarabiya waa eray lab weeye sida leyl oo kale ama nahaarba adducaau cinda ifdaari saa'im qofkii soomanaa markuu afuraya dikrigan u akhriyaya ama sunno ha soomanaado ama faral ha soomaanado dahaba adama wabtallat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah dahaba adama haraadkii waa tegey mar haddii wax la cunoo la cabo waa mahadnaq baa ku jira wabtallat alcuruuq xididadiina way qoyeen wabtallat way qoyday alcuruuq xididadii oo had iyo jeer xididadii dee kolkaa cabbitaankii uu yaraado way soo yaraadaan marka sharaabku uu batana dee ilan jidhkeenni biyuu ka koobay xididadu way ballaadhaan markaa sababaha had iyo jeer soomku uu u eriyo shaydaanka dee nebigu wuxu uhi inna shaydaana yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku waxa uu qofka ka dhex maraya halka dhiiggu marayo marka haddii dhiiggii iyo biyihii iyo bataan xididada marayay tiyubiskaa jidhka dee isagiina meeluhu marayaa ballaadhay laamiyadii iyo jidadkiibaa u ballaadhay markaad se soomto ee xididadani soo yaraadaan meelu maraba heli maayaba marka waxay kalifaysaa inuu iskaga kaa tago oo meeshiibaa cidhiidhi ku noqoto uu iska harriyu iska baxo wa habata alajru ajrigii la doonayana waa sugmay inshaa allah in shaa allah saasaa la leeyahy allaahuma innii asaluka biraxmatika alatii wasicad kula shayin an takfira lii qofkii soomanaa markuu afuro saasuu odhan sidaasina markaa labada riwaayaba mid abi daa'uud baa warinaya midna ibnu maaja labaduba waa midna waa saxiix midna waa xasanta dambe nebigaa markaa ay ka sugan yihin allaahuma innii asaluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa biraxmatika naxariistaada sababteeda allatii wasicat kulla shay naxariistaada shay walba ka ballaadhatay daraaddeed waxaan ku weydiistay an takfira lii inaad ii dhaafto marka soomkaaga hadduu kuu gooyo dembi dhaaf warkaagu uu tiirsan yihi arrinkaagu uu dhan yihi waxba kaama maqnaa ilaan waxaad ku doonaysa adoo afxidhnayd wuxuu ahaa dembi dhaaf adducaa'u qabla acaam inta aan raashinka la cunin weeye cuncunku waa iska badan yahe qofku calaf ma daayeenu cunee bal intaanaad cunin halkan ka bilo hasoo hamuumino adigoo dhgau dhareerinayun ha ku bilaabine iyo naga keenadaasuun adigoo daldalaya eh balaadatan xusuus idaa akala axadukum dacaaman midkiin markuu raashin cuno macnaha doonaya inuu cuno falyaqul ha yidhahda bismi illaah maxay ku yeel bismi illaah markaad tacawuddo adigoon isogayn baad odhan mararka qaarkood baa laga yaaba qofku intuu isilaabo inuu shan jeer ku celiyo markaad isilowdo dee ku celi ee islaamala maad odhan laakiin shaki ahaan in loogu celiyo maha iyo waswaas ee kolkaad islaamala maad odhan waad ku celin kartaa bismi illaah alraxmaan araxiim markaa kuma jirto laakiin culamadu waxay leeyahay hadii lagu dara laabaas ee sida waaridka waa bismi illaah fa in nasiya hadduu ilaawo fii awalihi xagga dambe falyaqul ha yidhahda bismi illaahi fii awalihi waakhirih bismi illaah magacii ilaahay baan ku bilaabay fii awalihi xaggiisa hore iyo waakhirih xaggiisa dambe dhexda adoo mar ayaad xusuusatay soo maaha ka socota iska wad hodhan caano daatayba dabadood la qabay aduguna dabadoodaad qabanaysa riwaaya waxay sheegaysaa inuu nebigu arkay nin ereygaa yidhi markii dhexda dabeetana shaydaankii kolkii odhan la cunayay ee bisla'aanta la soo tafadalay oo hunqaacay buu arkay waa ka nebigu markaa sheegayay laakiin riwaayadaasi sheegaysa shaydaan inuu hunqaacay may sugmin xagga farsamo ahaanoo may ansixina waa daciif markaa bisinkaasaa awalkana la odhan karaa dhexdana la odhan karaa man adcamahu llaahu acaam qofku ilaahay raashin siiye falyaqul ha yidhaahdo allaahumma baarik lanaa fiihi ilaahw noo barakee wa adcimnaa khayran min raashinkan wax ka khayr badan ilaahayna sii kan imminka markaa la cunay waman saqaahu llaahu labanan qofka ilaahay uu caano waraabiyo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma baarik lanaa fiih ilaahw noo barakee wasidnaa minhu isaganuu noo kordhi riwaayo kale waxay sheegaysay caanuhu waa shayga keliya ee cunno iyo cabid noqda markaas sababtaa daraaddeed baa uu nebigu u yidhi u codsada inuu caanaha ilaahay idiin kordhiyo marka cunno iyo cabid caana u fadli badan sida cilmiga caafimaadkuba akhiiran diraasada lagu sheegay markaa macruufka ah waxa weeye cunnona way noqdaan cabidna way noqdaan insaanku jidhkiisu waxa u baahan yahayna waa ka helaa marka raashinka aynu cunno ilaah wax ka khayr badan nasiibaynu odhan laakiin caani ilaahw noo kordhi wey caanihi dee talo waa kuwe ma kuwan xoolaha mise waa kuwa boodhaha dee waa xoolaha uun orijinaalku asalkuwa iyaga wasidnaa fiihi ilaahayna waa kaa suuratu naxli inoogu mana sheegtay suuratu naxl ilaahay wuu inoogu mana sheegtay labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin adducaa cinda alfaraaqi min aacaam marka had iyo jeer raashinka aynu dhammayno ayaynu sidan odhan wakhtigaa qofkii ama faraxasho ama ficindheeceelanayo alxamdu lilaahi aladii adcamanii hada warasaqanii min hayri xawlin minii walaa quwa alxamdu lilah ilaahay baa mahadle aladii acamanii haada ilaaha kani quudi isiiyey ilaaha raashinkan isiiyey warasaqaniihi igu arsaaqay acamaniihi acamanii haada huwa aladii yudcimunii wayasqiin waidaa maridtu fahuwa yashfiin waa mahadnaqii nebi ibraahim ilaahay uu ku ammaanay subxaana acamanii haada macnaha wuu ii cunsiiyey warasaqaniihi arsaaqadna wuu ii siiyey kolka hore wuu igu arsaaqo wuxuu iga dhigay wixii aan intifaacsan lahaa mar labaadna dee afkaabuu igu guray haddaanu afka kuugu gureen dee gacanta yarunbaa istaagays istaagi lahayd ama wax qaadaysa ama malqacadda wada ama carabkan otomaatiga u shaqaynaya wax kala wada ayuunbaa qombobi lahaa dabeedna waa dhareerin lahayduun qulaamis baa markaa bilaabmi lahaa dee qulaamiskuna waxba ku anfici maayo marka waxa weeye intuu kuu soo bisleeyo kugu arsaaqay ayaa haddana sidaad u liqi lahayd ayuu kuu sahlay gacantaad ku qaadi lahayd carabkii candhuuftii bal intan wada shaqaynaysee carabkii iyo candhuuftii iyo debnihii iyo ilkihii iyo iyo bal farsamadan dhanee wada socoto inaad adigu dareemay waxaad dareemaysaa un mid ka mida dhaqdhaqaaqiisu markuu si noqdo haddana kugumuu hiline oo kugumuu qufuline markuu halkan gaadhay wareeggii uu marayay buu habeeyey xagga dambena wuu ka saaray qashinkiisi wixii tamar ahaana wuu kugu reebay min hayri xawlin minii anigoon xeelad lahayn walaa quwatin awoodna lahayn awood iyo farsama midna ma jiree ilaahay unbaynu sugnaa wax alla wax kalood qaban kartaa ma jiro aduu waxaa ilaahay kuu sameeyey unbaad dhaqdhaqaajisa dabeetana saasaad ku dheefashay alxamdu lilaah xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustahnan canhu rabbana markaynu dhammayno taasaynu akhrinan ma xusuusanaa talo dee muxuu xusuusan doonaa nacaskala mijinaya iyo qaylaada iyo marduufkaana taasi waxba xusuusan maayo waa daciif waarkan dheer ka dharagnaya haddii kale wuu nagu si noqonayaa qaylaadiina keena iyo sigaarkii la buufin lahaa buu leeyahy haddii kale waanu iska soo hunqaacin waxaniba uma jeedaba kaas alxamdu lilaah mahad ilaahay baa le xamdan mahad kaiiran badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey intaaba ilaahay baa leh hayra makfiyin iyada oo xamdigaasi mid ku filan ilaahay aanu ahayn walaa muwadac mid laga tegayana aanu ahayn walaa mustahnan canhu mid laga kaaftoomanayana aanu ahayn rabbanaa yaa rabbanaa ilaahayagii ow intaaba adaa leh xamdigani waa hayra makfi waa makfigu waa ismi mafcuul min alkifaaya makfuuyun bua calaa wasni mafcuulun markaa uu isbedelaa ku dhacay tasriifiya marka khayra makfiyin isagoon ku fillayn xamdigu deeqdan ilaahay meeshan ka dhacday mahaddeedii maanu bixin wey haddana muwadac maaho xamdigii la dayn maayo mustahnina maaho laga maarmi maayo marka damaa'irtan ku jira awsaafta waxay u noqonayaan xamdiga ilaahayna waa loo celin karaayo xamdigu sifooyinkaa horuu lahaa xamdiga iyagu waa xamdi badan wanaagsan barakaysan aanu ilaahay mahadinayna hayra makfiyin iyadoonu ilaahay ahayn mid la kaafiyi karo ilaahay ma aha mid loo abaalgudi karo bani aadamka had iyo jeer marka uu wax ku siiyo waad u abaalguddaa laakiin hayra makfiyin allaahu huwa alkaafi lalmakfiy ilaahay waa kaafi isagunbaa dadka kaafiya laakiin makfi ma aha mid la kaafiyo ama lagu fillaado ama loo abaalgudo waxay isku macnayeen markaa huwa yucimu walaa yucam isagunbaa dadka acaam siiya laakiin isaga waxba lama siiyo wuu kaafiya lama kaafiyo eraygu waa eray yar macno adag culamaadu marka had iyo jeer ay fasirayaan culamaa ulxadiidna maraajiic badanba haddaad ka eegto ku rafanaya oo aqwaal badan baa jira walaa muwadac ilaahay mid laga tegayana maaha walaa mustaqnan canhu mid laga maarmayana maaha dee xagaad qaban haddaad ilaahay ka tagto ama ka maaranto xaggaad u kici dee gaal iyo islaam jin iyo insiyaa wax ku siinaya dee cidnaba marka adkaartaasaa la akhriyaa cunnada iyo cabidda iyo calafka dabadii marka aad had iyo jeer ku istareexda cunnadaa ducaau dayfi lisaaxibi acaam ducaau dayf waa ninkii qofkii martida ahaa ayaa lisaaxibi acaami ciddii raashinka siisay martigelisay buu isna sidan ugu ducayn bal dhaqankan iyo dhaqankeenni isuaag dee aad bay u kala fogyiin dadku had iyo jeer qof wax siiyo wanaajiye uma abaalgudaan uma duceeyaan waxaa laga yaabaaba inay qardoofooyin iyo faallooyin iyo isagiiyo raashinkiisa iyo xaafaddiisaba inay faalleeyaan ay wax ka sheegaan ay eedeeyaan baa laga yaabaa lacagna kumuu lahayn waana loo ixsaan sameeyey ama waa la casuumay waanu ceebaynaya waa ayaan darraday ka mid tahay iyo imaanxumada marka qofkii isagaa la martigeliya muxuu ugu abaalgudaya ugu ducaynaya qofkii ama casuumay ama martigeliya islaamku sidan u mashruuc ka dhigay tankiyuu yarun hala meeraysanine tankiyuu very much halkan ka raac tan ka raac allaahuma baarik lahum ilaahay u barakee dadkan fii maa rasaqtahum wixii aada ku arsaaqday waqfir lahum u dembi dhaaf warxamhum u naxariiso sidaasaa la odhanaya allaahuma baarik lahum fii maa rasaqtahum waqfir lah warxam waxaad u ducaysay iyagii waxaad ugu ducaysay laba arrimoodoo waaweyn oo aad dembidhaaf iyo naxariis waxaad ugu ducaysay arrin saddexaad oo cajiibahoo arsaaqadday haystaanay wax kaa siiyeen inuu ilaahay u barakeeyo dadka duunyada guryaha cunnada cabidda lacagta waxoo dhan ilaah u barakeebaad waxaan oo dhan waa wax ilaahay uu ku arsaaqay marka martidaadii marti miyir qabanoo wanaagsan baad noqonaysaa edab leh markaad intaa ku ducayso haddii kale dayfulxayraan baad noqonaysaa adducaa idaa araada acaama aw ishraab bal tanna eeg farsamo cajiiba baa lagu laqimayaa adducaau waa duco idaa araada qofkii markuu wax doono idaa araada markuu qofku doono adacaama cunno aw ishraaba cabid waa afgarasho afgarasho islaamiya wey halkanaad fadhidaayo marti baa tahay ama maqaaxi baa timi wax ma haysid cunno iyo cabid baad u baahan tahay luqad kale odhan maysa intanaad ishaaraysa intan haddii aad akhrido ragga waaweyn ee aqoon-yahankii waxay ku afgaran doonaan inaad cunno iyo cabid u baahantay dabeetana waa lagu gurman maxaad odhanaysaa markaa allaahumma adcim man amcamanii ilaahayow dacaam sii cidda i quudisa wa asqi man saqaani cidda sharaab i siisana ilaahu sharaab sii waar ducadaan helleebii waaye martii halkeer fadhiyaa duceeye dee aan ka gaah markaa dadku waxay odhanayaan aan ka gaadhno si aan ducadaa u helno nebigaa ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidku muslim buu ku sugan yahay miqdaad baanu malaynu ahaa riwaayadu say sheegaysay markaa waxbaa loo keenay nebiga iyo asxaabtii ka agdhoweyd asxaabtii markii sharaabkii ay qaybsadeen nebigana inbay u dhigeen nebigu markaa uu yaro maqnaaday oo uu yaro tegey nin ka mid ah ayaa abateed helay oo intii ku ruqaansaday intii buu cabbay nebigu markaa uu yimidoo iyadoo ay sii jeedaan ama qaarkood hurdaan ayuu weelkiisii wax loogu dhiga eegay waxbaba wuu ka waayay weelkii uu islaha waxbaa lagu dhigay dee qaybtiisii waxba uu ka waayay muu canaananin asxaabtiina ma ceebayninoo mid madaxa inagii muxuu samayn laha u xayraami laha warka inta idinku quusta xidhabu odhan laha miilkaygii kaaba cabay qaar xidhabu odhan laha bii waaye kaasi way xaqiree laakiin nebigu intanunbu akhriyey allaahumma adcim man adcamanii wasqi man saqaanii ilaahw raashinsii cidda raashinsiisa ilaahw sharaabsii cidda sharaabsiisa dabeetana raggii wuu isogaayo ninkii intiisii cabbay gurmad buu galay degdeg buu usoo qaaday cabbitaankii nebigo markaasi u dhiibay ducada nebigana si u helo dee hawshii uu kala tuurayna si u hagaajiya dee marka farsamadaah ilaawi farsamadaah ilaawina markaa taa akhrida waa lagaa warraya laakiin dee waa qofkii garanaya ka aan garanaynba dee kanidara luu isaga ducaysunbuu odhan adducaau idaa afdala cinda ahli beyt waa sida loogu ducaynaya marka lagu afuro iyadoo la sooman yahay cinda ahli beyt dad meel deggan oo reera marka had iyo jeer agtooda lagu afuro ee la sooman yahay ducadana la akhriya afdara cindakum usaa'imuun wa akala dacaamakum alabraar wa sallada calaykum almalaa'ik saddexdaa eray baa macno weyn xambaarsan afdara cindakum usaa'imuun dadka soomanay agtiinna ha ku afureen waa barako weyn wuxuu nebigu tilmaamay qofka afuriya qof sooman ka soomani intuu ajri helo in leeg buu isna leey wax weyn weeye oo lagu ducaysto ilaan adigoo maanta o dhan wax cunayay oo qof sooman ajrigii lagu qoray balka sheekee wax yaroo koobanna laga yaabo inaad siisay kii soomanaa midda labaad waa akala dacaamakum alabraar dadka samafalayaasha ilaahay raalliga ka iyo gobta ah ee sharafta leh raashinkiinna ha cunaan ku xisaabta calafkaagii iyo cunnadaadii iyo lacagtaadii iyo aqoontaadii iyo waxaaga dadku uma sinnaa qofka alla yaqaanka ee ilaahay uu jeceliyo wanaagsan inuu waxaaga cuno ay ku baxaan wax qaaliya wey laakiin dadka liitee ducafada ama gaalada ah waxaaga inay cunaan dee lama mid noqonaysa tan wasallad calaykum lmalaa'ika malaa'igta ilaahayna ha idiin ducayso oo ha idinku sallido dee duca malag qofka helay iyadana hadalkeeda badda saddexdaa erayoo macno weyn xambaarsan unbaa loogu ducaynaya qofka agtiisa lagu afuro ee afurkayna siiyo bixiya ducaau saa'im qofkii soomanaa ducadiisa idaa xadara acaam markuu raashinu yimaado walam yuftir aanu afurayn qof sooman baa loo yeedhay casuumad buu ka soo qayb galay yeedhmadiibuu ajiibay laba arrimoodba way u bannaan yihin inuu iska afuro iyo inuu soomanaado hadduu afuro hadduu sooman yahay markaa waa tan weeye waa qofkii saa'imka ahaayoo raashin yimid waxna aan cunayn idaa duciya axadukum falyujib midkiina haddii loo yeedhay ha yimaado haddii la ydhaa casuumad baan la eg haalayo qofka u tag aad soomanaatidba fa in kaana saa'iman hadduu sooman yahay fal yusalli ha u duceeyo wey ha ku tukada ma aha ee ha u duceeyo qofka wa in kaana mufdiran hadduu afuran yahay qofkanina fal yadcam dee ha cuno haddaad jebisana oo dadka raalli gelinaysana dee iska cuno wa macnaa fal yusalli macnaheedu waxa weeye falyadcu ha duceeyo qofkii waad u timid waxba waad cuni weyday waan anigu deed yeedhmadanna waan soo ajiibay faralka ahayd dee waanaan soomanoo waanaan idiin ducayn doonaa dee nin wax cunay kama dhacee sida aan isku ogaana dheh haddii aad yar hunguri juqjuqayso oo markaa aad cuncunkii yar xiisaynayso ama cadhaba ay la ildaran yihiin dadkii ku casuumaynaa dee maalinka waad qallayn doontaa ku bilow waa lagu ogol yahay almutadawicu amiiru nafsi qofka sunna sunna soom sunnaa soomani naftiisa isagaa ka madaxa waa jebin karaa weeye faral laakiin maya faralka lama jebinayo maa yaquulu saa'imu idaa saabahu axad adkaartii baynu wadnaa qofka sooman hadduu bidicaayo aflagaadeeyo mid edab darani sidanun ha yidhaahda innii saa'im innii saa'im waa kii xadiidkii saxiixa nabigu isaa inagu baray calayhi salaatu wasalaam adkaartii bay ka mid inaad tidhaahdo waan soomanay waan soomanay istus laguu sheegi maayo laakiin nin edab la dheh nin edab leh oo ka aamusay qof edab daran adducaau cinda ru'yati baakuurati thamar waa ducadii la akhriyayay cinda ru'yati markii la arkay baakuurati thamar midhaha bilowgooda midhahii beeraha ama beerbiyood ama beerroobaad ayaa inoo soo go'ay dhirtii u horraysay aalihii u horreeyey ayaa midheeyey marka la arko sidanaa la odhanaya waa siduu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ee reer madiine iyo midhahooda ugu ducayn jiray wax kale un yaan la daydayn laakiin la daldalin oon la akhrin ilaahay ha loo mahadnaqo iyadoo ilaahay loo mahadnaqay ilan midhihii meeshan waynu ku ridnay uun waynu shinnidii baynu halkan ku ridnay marka gacmo waynu sugaynuun oo waynu gacmo laabnaynuun kolkaa hadduu ilaahay jawaab wanaagsan keenay oo khayrkanuu inoo soo saaray ta isagaynu ku mahadnaqayna allaahumma baarik lanaa fii amarina ilaahw midhaha iyaga noo barakee wa baarik lanaa fii madiinatina magaaladana noo barakee wa baarik lanaa fii saacina galaanka iyagana noo barakee wa baarik lanaa fii muddina dheglaydayada iyo koombada iyadana noo barakee kiilooga iyaga iyo nuskiilaha iyagana ilaahw noo barakee midhaha barakee oo magaalada barakee oo wax wax lagu miisayo barakee waa wada barako waxaynu ilaahay weydiisanayna markaasaa dabeetana la aqbalayaa midhihii bi'i maayaana way bislaan biidn illaah ducaau lcudaas hindhisada ducadeeda dadka muslimiinta ahi waa dad khayruun ku wada nool wanaag iyo ammaan ku wada socda iyo duco ayay ku wada socdaan dad xayraanahoo cidhbaha isruugaya iswada qabsanaya ma aha kuwaasi waa nooc jaanjaamanoo qalloocan mid baa hindhisay kii kalea u jawaabay kii kalea u duceeyey dee halkaasaa la isla maraya idaa cadasa axaduku midkiin hadduu hindhiso falyaqul alxamdu lilaah alxamdu lilaahi buu odhan firfircoonaan baa jidhkii gashay iyo isbedel wanaagsane iyo nashaada ayaa galay oo taana kole cilmiga caafimaadka laftiisu waa ka markhaati kacaya sababtan xamdiga loo samaynayo waxa u kordhay jidhkii alxamdu lilaahi ha yidhaahdo ilaahay baa mahadle walyaqul lahu akhuuhu aw saaxibuhu walaalkii ama saaxiibkiisa ag fadhiyaana ha yidhaahdo yarxamuka allah allah ha kuu naxariisto qofka ilaahay u mahadnaqay xamdi mar hadduu leeyahi naxariis buu leeyahy faidaa qaala lahu markuu idhaahda yarxamuka allah intaa marka u idhahdana falyaqul ha idhaahdo yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum allah idin hanuuniyo arrinkiina ha hagaaji inaad hidaayo heshay iyo hagaag hawl weyn baa kaa dhacda inuu ilaahay ku hanuuniyo howlahaagana isku hagaajiyo waa intaynuu u baahannahay inuu hamuumaynaba marka saasaa la isu weydaarsanayaa ducooyinka qaaliga marka caruurta in la bara iyo dadka maatidoo lagu barbaariyo wey maa yuqaalu lilkaafiri idaa cadasa faxamid allah kii gaalka ahaabaa ina eegtay oo uu ina soo bidhaansaday markii dabeetana uu hindhisay alxamdu lilaahi buuhi maxaa la odhan dee yahdiikum ullahu wayuslixu baalakum baa laodhan ilan gaalkan isaga yarxamuka allaahu ma istaahilo in laydhaa allaha kuu naxariist oo naxariistu waxa hela uun qof iimaan leh marka isaga waxaa lo odhanaya yahdiikum ullahu ilaahay ha idin hanuuniyo wa yuslixu baalakum arrinkiinana ha hagaajiyo waad ibtilaysan tahaye ilaahay haku hagaajiyo ha ku hanuuniyo oo ha ku hagaajiyo wey inta dambaa loo qaadan doonaa markaa labada waa inaad kala duwi kartaa dadka aqoon bay ku xidhan adducaau lilmutasawij qofkii guursaday isagana sida loogu ducaynayo meel waliba waa duco meel waliba waxa weeyaan waa ismahadin iyo isu ducayn iyo naxariis alloo laysu weydiiya baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo wixii aad heshay allah ha kuu barakeeyo wa baaraka calayka dushaadana ilaahay ha ku barakeeyo wa jamaca baynakumaa fii khayr khayr ilaahay ha idinku kulmiyo labadiinna ooridan aad heshay allah ha kuu barakeeyo adigana allah ha ku barakeeyo marka mid walba gaar baa loogu duceeyey labadoodii wada jirkiinnana allah idin barakeeyo waxa khayra khayr kuwii ku kulma allah idinka dhigo waa tahniyadda iyo hambalyada meelahaasun baad arkaysaa qaar ka yar wax dudubinayooo hebel iyo heblaayo hambalyuu u diray muxuu yidhi dee waxbaba mu odhanba bal kuwan meelahan ka idaacadaha iyo tiifiyada iyo qolyaheedan isfanaangareeya ee ka hadla bal hadda dhegayso inta dhan bay akhriyayaan markaasay odhanayaan hebel iyo heblaayo intaasoo qofbaa hambalyo u diray laakinnahum maa qaalu shaya noocii hambalyada diray hadda waxba may odhana ogow hambalyay direen laakiin adu waxaad leedahay baarak allaahu laka wabaarak calayka wajamaca baynakuma fii khayr ilahay khayr idinku barakaa loo baahan yahay qoysku markuu dhismo baraku u baahan yahay aan lagu qaylin oon qoobka ciyaar iyo jaas iyo dig iyo dem iyo durbaana lagu garaacine baraka iyo khayr ilaahay ha loo weydiiyo oo ha loo duceeyo oo sharci iyo khayr ha ku saldhigaan wallahu aclam